qiimaha la iibiyo raashinka khutuldaruuriga ah ee suuqyada magaalada jowhar ayaa sare u kac laga dareemayaa sababo la xiriira qiimo koror ku yimid gaadiidka magaalada jowhar ee keena raashinka noocyadiisa kala duwan ganacsatada magaalada jowhar ee iibiya miciishada ayaa radio snai kaga warbixiyey waxyaabaha sababay in uu sare u kac ku yimaado raashinka khutuldaruuriga ah ee suuqyada magaalada jowhar bulshaduna ay isticmaalaan
yow sokortoo kaleeta waa beeca marka loo baxo afartii labo doolar bariiska soddon iyo siddeed doolar burka soddon doolar baastada toban doolar saliidda lix iyo labaatan doolar caanaha noocyadooda ku ugu raqiisan laba iyo toban doolar kan ugu qaalisan waa laba iyo labaatan iyo doolar qiimihii hoosena ma gaarin hadda waa meel dhexaad waa walow hadda lagu jira xili xagaayada oo mataqaana badxirinka lagu jira laakiin insha allah mardhow badeecada inay isfurfurta rajanin aad u leeraha kolley xili xagaayaga laga baxa insha allah walaahi ganacsiga haddii aan ka warbixiyo sokortoo kale loorkeeda wuxuu marayaa labiyo afartan bariiska sidoo kale wuxuu marayaa lix iyo soddon burka sidoo kale wuxuu marayaa lix iyo labaatan doolar loorkiisi saliidoo kale shan iyo labaatan doolar iyo bar waxaan ka codsanaynaa maamulka mataqaanaa hirshabelle waxaan ka codsanaynaa inay wadooyinka wadooyinka isku xira jowhar iyo mataqaanaa iyo xamar inay naga adkeeyaan wax naga qabtaan sidoo kale webigo kaleeto marka uu warxeedkoo kale wuxuu sameeyaa dhimitaan uu sameeyaa inay naga carro buuraan webigana ay naga adkeeyaan ganacsatada iibiya miciishada ee ka howlgala suuqyada magaalada tani jowhar ayaa walaac ka muujiyey qiimaha raashinka ee laga keeno magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo wakhti wakhti kasii dambeeyaba noqda mid sar u kac uu ku yimaado sababaha ugu weyn ee amuurahaasi ayaana la hoos dhigaa burburka ka muuqda wadada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo muqdisho walow sidii hore ay ka dhowdahay oo balcad ilaa iyo muqdisho dayactir wanaagsan lagu sameeyey